dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay musiibo qaran tahay dhibaatadii ka dhalatay duufaantii ku dhufatay deegaano ka tirsan puntland dowladda ayaa u yaboohday hal milyan oo dollar oo lagu taageerayo dadkii ku waxyeeloobay duufaantaasi warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay waryaheena v o a zaynab abuukar
marka laga yimaado in madaxda dowladdu ay sheegeen in xanuunka iyo dhibaatada deegaanadaasi ka dhacday ay la wadaagayaan shacabka reer puntland ayaa dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday deeq lacageed oo gaaraysa hal milyan oo dollar si loogu caawiyo dadka ay saameeyeen roobabka iyo duufaantii gobolka ka dhacday kadib kulan ay qaateen golaha wasiirada soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo ka warbixinayay go-aanada laysku raacay shirka ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay guddi u saartay waxa ka qabashada musiibada ka dhalatay roobabka dabaylaha wata ee ka da-aya deegaano ka tirsan puntland sidaa daraaddeed xukuumadda soomaaliya iyadoo qadarinaysa dhibaatadan iyo baaxadda ay leedahay waxaa ka soo baxay go-aanadan soo socda kow in tacsi tiiraanyada loo diro dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer puntland oo ay musiibadan ku habsatay iyo qoysaskii dadkaasi ay ka baxeen labo in lagu dhawaaqo waxaa meeshaa ka dhacay inay tahay musiibo qaran taasoo macnaheedu ay tahay inay waajib tahay muwaadin kastoo soomaali ah iyo dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay u gurmadaan inay waajib ka dhigayso saddex in la magacaabay guddi qaran heer qaran oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka adeega bulshada wasiirka gaashaandhigga duqa magaalada muqdisho laba xubnood oo ka mida ganacsatada waaweyn ee soomaaliyeed iyo hal xubin oo ka tirsan bulshada rayidka guddigaasi waajibaadkiisa waxay tahay inay abaabulaan bulshada soomaaliyeed haddii ahaan lahayn kuwo gudaha ku jira gudaha gudaha dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga sidii kaalmo la taaban karo iyo gurmad loo gaarsiin lahaa dadka soomaaliyeed dhibaat in magaca dowladda soomaaliyeed loogu deeqay dadka dhibaatadaas ay soo gaartay gargaar deg deg ahoo lacageed oo gaaraysa hal milyan oo dollar uleh ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo shirka guddoominayay ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in musiibo qaran ay u aqoonsadeen dhibaatada dhacday wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay in si deg deg ah gargaar loola gaaro dadka ku waxyeeloobay musiibadaasi xukuumadda soomaaliya magaceeda anoo ku hadlahaya iyo magaca dowladda soomaaliyeed guud ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu walaalahayo reer puntland la garab istaagno lana qaybsanno baktigooda adag gaar ahaan maantayto waxaanu yeeli doonnaa haddii alla idmo wixii awood dhaqaala ah oo aynu leenahay awood farsamo awood la qaybsi shacbi iyo waxa aynu qabno dhammaantood waanu la garab istaagannahay waxa dhacay waa nagu wada dhaceen ilaahayna ka baryahayaa in ilaahay noo sii fududeeyo ilaa iyo afar iyo labaatankii saaco ugu dambeeyey waxaan la hadlay laba jeer madaxweynaha puntland waxaan tacsi toosa u gaarsiiyey anoo ku hadlahaya magaca xukuumadda iyo magacaygaba dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ka qabtay dhibaatadan dhacday ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay shacabka reer puntland isagoo u tacsiyeeyay ehlada dadkii ku geeriyooday roobabka duufaanta wata isagoo dhanka kalena u jeediyey soomaalida gudaha iyo dibadda in ay gargaar u fidiyaan dadka ay dhibaatadu gaartay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walbo ay joogto dalka iyo dibaddiisa gaar ahaan shacbiga soomaaliyeed ee ku nool deegaanka puntland waxaan uga tacsiyadaynaynaa dadkii faraha badnaa ee masiibadii rabbaaniga ahayd ee dhacday ee ku dhintay aad iyo aad ayaan uga xunnahay waa ka tacsiyadaynaynaa waxaan leenahay dhammaantood samir iyo iimaan allaha naga siiyo inta dhaawacaana ilaahay ha bogsiiyo intii hantiyo ay dhaaftayna beddelkeeda oo khayr qaba allaha siiyo ayaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya aad iyo aad ayay ayan arrintaas uga tiiraayaysan tahay oo ay uga xun tahay waana la wadaagaynaa xanuunka iyo maxaanku raha dhibaatada ka dhacday deegaankaas ilaahay waxaan ka baryaynaa in haddana uu soo soo soo koobo oo aanay sii soconin ee, mar kalena ilaahay aanu degaankaas iyo degaanada kale soomaaliyeed ba aanu dhibaatada noocaas ilaahay naga hayona ilaahay ayaan ka baryaynaa si kastoo ay tahay boqol qof ayaa ku dhimatay roobab wata duufaan oo ka da-aya deegaano hoos yimaada maamulka puntland labadii cisho ee lasoo dhaafay waxaana deeqdan lacageed oo ay ku yabooday dowladda soomaaliya ay kusoo beegmaysaa xili maamulka puntland uu sheegay in wax ka qabashada musiibada ka dhacday deegaano hoostaga maamulkiisa ay ka baxsan tahay awoodooda islamarkaana ay codsanayaan gurmad deg deg ah saynab abuukar v o a muqdisho